bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duurfayla dhugunsadyaal ha ka dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhawaa qodobada warkaan uuna siinkaayna isingna ka dhugunsado doontaan weliba ayo shal ayiin haddii ilaayaara sirkaal sirkaal ku tirsan ururka al-shabaab oo hanis dhibay ciidanka dowladda federaalk soomaaliya boqortooyada sacuudiga oo safiirha magaca watay dowladda federaalk soomaaliya duqa muqdisho xariga ku jari waddo muhiima ah oo riidan dhisla ka sameey xildhibaana ku-digeen ini la tarxiila dadka gujeeda koonfurta soomaaliya ee ku sugan magaalada boorama maamul goboleedka puntland oo tababaran furta ciidama sugow amniga doorashooyinka al-shabaab oo weerarka qaaday saldhigyo ku sugnaayeen ciidamada kenya axmed midoobe waa madaxweynaha jubbaland iyo taliya odawa oo ku shiray bilaabashada bilaabowka howlgal ku dhinay ururka al-shabaab wasiir bayle oo la kulami madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka ee qaaradda afrika akhbaaraadka banaankan weliba aysan ka dhungunsado doontana turkiya oo diyaarada dagaal ku dalbatay dowladda maraykanka waayahay duhurfayla dhugunstadayaal waa duhurnimo sabta ee taariikhdan ee ka eedanta sagaalka bilo tobnaad lamadukii labaatii kowta intaas weliba ayuu haayana qodobada faahfaahinta aysin warkaana ka dhigi doontaan in isdaariya kolkordhawiya oo faahfaahsan duhurfayla dhugunsadayaal sarkaal sare oo ku tirsanaya ururka al-shabaab yaa weliba uu saanis dhiibay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed guutada siyeedaad ee qeybta lixdanaad sida faahfaahinta warkumusniinka fiiryow saciid maxamed nuur saciid sabriye sarkaal ku tirsan ururka al-shabaab ayaa hanis dhiibay ciidanka dowladda soomaaliyeed guutada sideedaad ee qeybta lixdanaad ee hooga dalka aadan shiniyow ibraahim wayba ushaye saraakiisha sarsare ee ururka al-shabaab aan qaabilsanayti jabhadda wayban ushaye hogaamiye ciidan deerow soddon askari iyo hagidda howlgallada iyo abaabulka dagaalada aadan ayaa al-shabaab ka jari muddo toban sane wayba usha ka howlgalay deegaanada gobolka hiiraan gedo baay iyo bokool isagoo oo ku qayb qaaday dagaalo dhowr ah oo ku dhiya qaybo ku mid ah gobolka gedo iyo hiiraan taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka hooga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in aadan ushanis dhiibi kadib markii xiriirha la sameeyay saraakiisha ciidamada qaybta lixdanaad wayba us aan ka baaqay xubnaha ku jira ururka al-shabaab in yohanis dhiiban ciidanka dowlada soomaaliya isagoona tilmaamay in xubno ku mid ah shabaab ayaa koreeyan isa ku qoos qaaday
iidyadaan mahadsanyi saciid sabriye dhinii kaleed boqortooyada sacuudi carabiya ayaa weliba iyo safiir rasmi ah magacaawtay dowladda federaalk soomaaliya danjire axmed bin maxamed al mawluud yaa weliba usnagada doone safiirkan horeeyay ee muqdishoan fadheeda doona ee soddon sano kuriya dowladda sacuudiya boqorka sacuudiga ayaa weliba uuse ka dhaariyey danjirahan habka fogaan aragga wafdi ku dareer wasaaradda arrimaha dibadda sacuudiga iyo bilil axdhaafi weliba uu socdaalka ku eena magaalada muqdisho iyo ona dirseen yofiria ayangaroo suurtagalnimada safaaradda sacuudiya ee ini reedlanka furukura dalka safarkun waliba qeyb ku hayay qorshayaalka riyaad ee yeefadaha itiniya kafedeeda ee shabakad iyo diblomaasiyadeed ee geeska afrika dhinii kaleed gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ee weliba geeka xaraga ku jaray wadalaame oo iskiiraasa isgoyska baar ubax iyo wasaaradda taraqi iyo sigaarka jidkunyaa waliba iyo iskiiraasa isgoyska baar ubax iyo warshada taraqiya waliba ayay haytay to-adan burbursanaatay muddo sanadeeya oona gudoomiye cumar maxamuud maxamed cumar finish suureyn ballan qaaday inay la dhisi doonaya oonan ka dambeyntii geedka xariga laku jari soo kaleed wadadun yaa weliba ayay muhiiman haytay inisdareerowka gaadiidka noocyaal iyo shalduwan iyo dadweynaha welibaana dhismajaay oo isku kaaladana maamulka gobolka banaadir iyo shacabka degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho gudoomiyaha degmada howlwadaag oo munaasabada xarigyarka ku hadlaya weliba uusan kuma hadnagay duqa magaalada muqdisho enisu ka dhabeeyay ballanqaad yahay dhismaha wadadun usoona dhinijay sheegay iniyo ballanqaad iyo ku shaqey doonaan usoona ballanqaadeero iniyo ku shaqey doonaan bilicda magaalada iyo wadadaasi dhinii kaleed xildhibaano ku tirsan golaha wakiilada somalilan yaa weliba ayuu sheegeen in maamulka somalilan iyo unku digaayaan in markale la tarxiila dataha kujeeda koonfurta soomaaliya ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee kusugan deegaanada maamulka somalilan xildhibaan maxamed abiib oo kumid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan yaa weliba uuse sheegay in iyo ceeb iyo fadexad ee ku dhalatay dadkiisada qasabka ee laku musaafuri magaalada laascaanood ee gobolka sool welibaan uuse sheegay in dastuurka somalilan iyo siwiingan ku horjeeda tillaabadaasayt iyo qaadeen xukuumadda somalilan waana iyo halisgeliyaasa sumcadda somalilan xildhibaanka ayaa weliba uusan kabaaqay iniyo marnaban aqba weliba uusa ka baaqay iniisu marnabayoon aqbala doonna ee dadka kusugan magaalooyinka kale ee somalilan ini lagu saara dadkaasayta oo ku jeedaan maamul goboleedka ka koonfur galbeed oo deegaanadaasay tiiseedeen ee oo iyo ero deegaanadii oo ku qoyan wili unku jarni eriw een wal ee nabad ee somalilan yaa weliba dhawaan magaalada laascaanood ee ku musaafiriday dadka dhow lama kun oo qof yoona sheegtay in irfalil amni daray oo ku dhigan magaalada laascaanood ayay qeyb ku haayeen dhinii kale taliyaha qeybta booliska gobolka bari ee maamul goboleedka puntland gaashaan lasar xuseen cali maxamuud yaa weliba geeka tababar ku saabsan maareynta amniga doorashada ee ero doorashooyinka golaha shacabka use ku furay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari tababarkun yaa weliba uuse dareera doonee muddo li maalamood eh welibana ha ku qeyb galay saraakiil ku soco tilaamaha shal duwan ee ciidamada puntland gaar ee qaar ku mid ee wasaaradaha puntland xubno ku dareera maamulka dowladda hoose ee magaalada boosaaso xuseen cali maxamuud taliyaha qeybta booliska gobolka bari yaa weliba uuse sheegay in tababarkun uusan muhiimadda uusan leeyay shaqada la qobdo shaqada la qoban doona ee la xiriirta sugidda amniga goobta lagu qobdo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee puntland taliya xuseen cali yaa weliba ciidamada qaadaha ay tababarkun uu safaray iniyo sifayliyon qaadan tababarka la siiyaha islamarkaasi tinalanku baahanye iniyo sugaan amniga guud ee magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland boosaaso yaa weliba ayaa ku mid ata magaalooyinka langastay inay ku dhiyaan doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka federaalk gaar ahaan golaha shacabka welibana magaalada sayti lakadoorda xildhibaanada puntland ka medeli doona golaha shacabka dhinii kale dagaalamiyaalka al-shabaab yaa weliba iyo saacdo ilaahadhaaf iyo weerarana deegaanasha deegaan shalqeybiyo gobolka gobolada laamu iyo jubbada hoose sida faahfaahinta warku muusan ingafiriyow cabdulaahi salaad aadam xidig dagaalan dhexeeya ciidanka milatariga dowladda kenya iyo dagaalamayaasha al-shabaab iyo weliba saacdihii lahadhaaf isuku dhiyay deegaan shalqeybiyo gobolada laamu iyo jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland dagaalkan iyo weliba markii hore iska bilaawday weerar xubno ku tirsan al-shabaab iyo dhowr jiheeyo ka qaadan saldhigii ciidanka milatariga kenya oo kala hayeen deegaanka shangani welibana dagaalku sida socday muddo ka dhow saacadda mayoog khasaaraha ku dhaladay weerarkii al-shabaab iyo ka qaadan saldhigiyo ka sugnaayeen ciidanka kenya walow weerarka qaarsho sheegahayeen inis khasaara balse markaasna xaqiiji kornaantay usileegii khasaaraha dagaalkaasi hudhiya saraakiil ciidamada kenya weli ma ku hadalna weerar kale ka qaaday ciidansho ee saldhig kaliyin deegaanka shaangani ee shalqeybiyow gobolada laamu iyo jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland si kastaba haatoo hururka al-shabaab iyo mararka qaarsho weerareen iska jara mitoos iyo qaraxya intib weliba ka qaadeen ciidanka kenya ee kasugan deegaano ku tirsan gobolada dalka welibana inta badan weerarada ku dhaladaya khasaareen iska jara dhimasho iyo dhaawace cabdulaahi xidig baydhabo
ciidan maasinye cabdulaahi xidig dhinay kale taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal adwaa yuusuf raage iyo wafda saraakiil ee uus hogaamiya ayaa gelinkii dambe ee shalay oo jimahayti weliba ayoo deerena magaalada kismaayo caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland garoonka diyaaradaha kismaayo ayaa weliba taliya odawaa iyo wafdid iyo kadhawaayeen wasiirka amniga jubbaland jenaraal yuusuf cusmaan dhammaal saraakiil ciidanka xooga dalka iyo handaraawishta jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe iyo xalaytii kulan la qaaday taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal adwa yuusuf raage welibana kulankaasaytii ku qeyb galay saraakiil ku tirsan maamulka jubbaland kulankun yaa welibaa lan ku hadalay xaaladaha inkada dambeeyay amniga deegaanada jubbaland iyo howlgallada ciidamada xooga dalka iyo ahaan daraawiishta jubbaland iyo ku wadaan deegaanada maamulkaasi madaxweyne axmed midoobe iyo taliya odowa ayaa welibaa sidoo kale ku wada hadleena sidii sidii deegaanadaasaytii dowlad goboleedka jubbaland lanku bilaaban lahay howlgallo ku dhin ee ururka al-shabaab iyo in howlgalkaasaytii isku kaaladaan ciidanka xooga dalka iyo ahaan daraawiishta maamul goboleedka jubbaland madaxweynaha ayaa weliba ciidamada jubbaland uuse qeybo jooshal duwan kala dardaaramay iniyo sii lama jibaaran howlgallada laka xaqiijiyo amniga magaalada kismaayo oo ku dhii doonta doorashada golaha shacabka iyo tan laka dhammaystiro kuraasta aqalka sare dhinii kaleed wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa weliba aalada fogaan aragon ku qeyb galay kulan muhiime kaasayti oo la qaaday madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka ee qaaradda africa haves ganem wasiir bayle ayaa weliba uuse tilmaamay kulankaasayty inuus ahayko muhiiman ee natiijadaha kubatin iyo muhiiman hayta dalka sidoo kaleed kulankun ayaa weliba lan ku hadalay sidii lan dhammaystira lahay hanaanka riidan habaayowka maaliyadda dalka soomaali ee dalka welibaana diiradda laga saaray dhammaystirka hanaanka riidan habaayowka maaliyadda dalka iyo sidii lan sidii an dareera lahaytay taageerada bangiga adduunka ee walka qobashada saameynta covid nineteen ee dhaqaalaha soomaaliya iyo musiibooyinka dabiiciga ee gobolada qaarjo saame saameynta kuweeladeen dowladda soomaaliya ayaa weliba ayee xiriir fayleleta bangiga adduunka kureed markii dowladda laku cafiyey malaayiin dollar ooyo kala haayeen dowladaha qaar iyo ee bangiyada ee taageerada biyow dhinii kaleed madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa weliba xarunta madaxtooyada iska qaabilay taliyaha howlgalka mareykanka ee soomaaliya cornel thomas saaruuf iyo saraakiil kale wafduhunku dareeri taliska ciidanka mareykanka ee afrika ayaa weliba yoderin magaalada kismaayo kulankun ayaa weliba lan ku hadalay sidii lin dardar geli lahaayay la dagaalanka al-shabaab iyo taageerada howlgalka mareykanka ee soomaaliya taliyaha ayaa weliba sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kala shaqeeyay doonaan dagaalka kudhiniga ee ururka al-shabaab oo aan iyo dhuwaan qaado doonaan howlgalalka xaqiijiyo ammaanka maamul goboleedka jubbaland shalay yaa hayti markii magaalada kismaayo sadiri taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed weliba nuuse la kulamay madaxweynaha jubbaland dhugunsidayaal weliba dhugunsahaytana warkada hornimo ee warbaahinta raadiyo baydhaba unoo qeywaji damba kasii siqahayna haddii aanu fiirina akhbaaraadka banaanka turkiga ayaa weliba ku codsaday mareykanka iniyo ku gadan afartan diyaaradaha dagaalka ee nooca lankasow eftumi ili iyo weliba ku dhowaad siiyetunga qalabka la casriyeeyo diyaaradaha dagaalka xukuumadda ankara ayaa weliba ayay fadahatay inay casriyeeytay ciidan jayirka kuleed markiisu mareykanka ku diiday iniskugada diyaaradaha dagaalka noocinka dadambeeyey ee f sodoshan kuleed khilaaf dhah dhexgali lamaada wadan codsiga turkiga oo weli marahaya heer bilawe ayaa weliba anbaahaya iniyo ansixiyaan wasaaradaha ee wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka iyo weliba koongareeska dalkaasiti telefishanka n t v ee turkiga ayaa weliba uuse sheegay in diyaaradaha iyo qalabka ku dalbatay xukuumadda anqara ay ka kahan doonaan lacag dhantumun bilyan oo doolar turkiga ayaa weliba mar hore use codsaday ini lakugada in ku badan boqol diyaaradood oo ee nooca f sodoshan balse weliba lagu saaray barnaamijkaas sanadkii lamadkii tomiyi sagaalkii kuleed markii iyo hagaden hubka eero habka difaaca gantaalada iyo hakugaden dowladda ruushka anasati olankasow s afar boqol dhinii kale edanka yaraan tuman qof yaa weliba laha ka warmahaya iniyo ka dhaawacameen weeraro laga qaaday garoon diyaaradeed oo ka yaala magaalada jizaan ee andhow xadka iyo wadaagan wadamada yemen iyo sacuudiya wakaaladda wararka sacuudiya ee magaaja lahangawiyo s b a ayaa weliba ay sheegtay in jimaadi weerar lala beegsaday garoonka boqor cabdalla ee magaalada jizaan dad dirowli qof yaa weliba iyo oo shal eh lama sacuudiyaan ee sidan dhalatay bangaladesh iyo khal suudaan ayaa ku mid ahaayeen dadka ka dhaawacamay weerarkaasay tiisadii ee qortay wakaaladda wararka ee reuters majarta ilaa ay hatay cidsi toosan sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasiti laakiin dhowr weerar oo la kabar tilmaamaysaday garoomada sacuudiya ee weliba laka eedeeyay maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ku dagaalamow dalka yemen tumiisiyeedkii julaay lamadkii tumiyi sagaalkii ahayti markii inka horeyti ee xuutiyiinta iyo weerar irkeeyo ah ka qaadeen garoonka diyaaradaha ee jizaan oo qeybka xarumaha howlgallada isbahaysiga ee uu sacuudiga hogaamiyo oo kay ka dagaalamayaan dalka yemen dhugunsadayaal warkii duhurnimiyo antaninka dhan warka waliba hasaare waana siina socodsiyaano maxmiyare dhiniga farsamada injineer borow ahay warku warlimidan tunreedan ku kulmaana sidaas iyo ammaano allah